wadannimadu ma aha inaad soomaali tahay keliya maaha wadaniyaddu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyey ku guulaysteen oo ay ku guulaysteen inay soomaali mideeyaan oo ay ku guulaysteen dadka soomaaliyeed inay walaaleeyaan oo ay gacmaha ay isqabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay batriotism wadaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sana iyo boor ka hor wax wadaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaya wadaniyadda soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato wadaniyaddu waa waxa keliya oo dalkan uu ka hormarayo oo aan uga adkaanan qabyaalad iyo danaysiga